alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadyihi ila ywmi اddiin qaala almualifu raximah llahu tacaala alriba ribada iyo axkaamteeda baabkii ka warramayay kani weeye ribadu waxay ka mid tahay abwaabta fiqhiga gaar ahaan mucaamalaadka kuwa ugu muhiimsan waana abwaabta salbiga macnaa ay waajibka tahay in la iska ilaaliyo oo layna amray inaynu ka fogaano arriba macnaheedu waxa weeyaan luqa ahaan aziyaada raba shay haddii la idhaahdo bimacnaa zaada weeye waa kordhay wanama qaala allahu tacaala faida anzalnaa calayha almaaa اhtazat warabat dhulka markaanu biyaha kusoo dejino ihtazat manaa dhulku waa wuxuu samaynayaa gariir gariirkaana waxaa ka dhasha shinidii lagu daadiyey ciiddii ka sarraysay inay dilaacdo kadib geedku uu ka soo baxo warabat macanaa namat wazaadat waxaa ziyaadaya oo kordhaya nacam midhihii dhulka hoostiisa ku jira oo dusha usoo baxaya marka rabat waa bimacnaa zaadat walihada buu uhi arriba ribadu luqata luqa ahaan aziyaadatu weeye waa shaygu korarhka oo kordho ayaa la idhaha ziyaada wa sharcan sharci ahaanna waxaa sharcigu ribo u yaqaanaa caqdun waa heshiis laba daraf dhex maraya heshiiskaasoo calaa ciwadin ku dhacaaya bedel maksuusin gaara gayri macluumi tamaahuliy ciwadkaas ama wax kala bedelashadaas oo a gayri macluumi tamaathuli isleekaanshihiisu mid la og yahay oo la garanaya aanu ahayn oo haddii la garanayo labadan shay ee ribowiga ah ee la kala bedelanayaa inay kala badan yihiin taasi inay ribo tahay waa waadix laakiin wuxuu tacriifka ama qeexitaanka ku ishaaray mid taa kaba sii daranoo haddii xataa inay kala badan yihiin aan la ogeyn inay isleeg yihiinna aan la ogeyn inay ribo noqonayso oo waxaa culimadu ay yidhaahdaan aljahlu bاtamahuli kaalcilmi bاtafaaduli labada shay ee ribowigaa mid walba ribadu ay gasho isku jinsigaa nacam cilatu ribaa wadaaga haddii la kala bedelanayo oo jahli lagaga sugayo isleekaanshahooda waxay la mid tahay iyadoo la og yahay inay kala badan yihiin mithaal ama tusaale dahab ayaa dahab ku bedelanaysa haddii la ogyahay inay kala badan yihiin waa ribo iyadu waa iska caddahay laakiin haddii inay kala badan yihiin iyo inay isleeg yihiin toona aan la ogeyn iyadana maxay noqonaysaa ribay noqonaysaa oo aljahlu bitamaathul jahliga lagaga sugaya islaakaanshahoodu waa kalcilmi bitafaadul waa sida ogaanshaha la og yahay in ay kala badan yihiin fii micyaari sharc marka miisaanka sharciga la eego ayaan la ogeyn inay isleeg yihiin isleekaanshihii lagu miisaamayay miisaanka sharcigaa haddii dee shaygu uu yahay makiila kayl ahaan inay isu leegyihiin haddii aan la ogeyn miis ahaan waa ribo hadduu shaygu yahay mawsuuna mid la miisaamana wasni ahaan inay isu leeg yihiin haddaan la ogeyn baycaasi muxuu noqonayaa ribuu noqonayaa xaalat alcaqd xaaladda uu heshiisku dhacayo ayaanay nacam inay isleegiin aan la ogeyn haddii la doonayo gadaal ha laga ogaado ama xagga dambe ha laga ogaado oo xagga dambe ha iska leekaadaan laakiin markaa uu heshiisku dhacayay inay isleegiin haddaan la ogeyn ribay noqonaysa oo siday suurtagal ku tahay in laba shay oo markii la kala bedelanayo inay isleegiin aan la ogeyn mar dambe la ogaaday inay isleegiin waxay suurtagal ku tahay tamr iyo rutab timir iyo rutab oo ah inagu waxaba timirun baynu dhahnaa dee timir waxa la dhahaa markan dheecaanku uu ka baxo ee adkaato rutabkuna oo marka ay bislaato dheecaankeedii ay wadato haddii timir rutab lagu iibiyo ha lama oga inay isleeg yihiin waayo tan rutabkii ha dhow toolo way nuqsaamaysaa marka dheecaankan uu ka baxo inta galaan ay noqon doontana la garan maayo haddii tusaalahaan la idhaha tobankan galaan ee rutabkaa waxaad iga siisataa shan galaan oo timira macnaa lama oga hadhow toole marka ay tanna timir noqoto inay isleekaan doonaan markaa heshiisku u dhacayo laakiin haddii markii dambe ilaahay subxana wa tacaala uu qadaro in tobankii rutabkaah ay noqdaan shan galaan oo timira ha waxba caqdigii iyo xukumkiisii iska bedeli maayaano alcibratu waa bixaali lcaqdi laa bimaa aala ilayhi lamru waxaa la eegayaa waa markaa heshiisku uu dhacaayey inay isleegiin mar haddaan la ogeyn waa ribo walow marka dambe hadday doonayaan ha isleekaadaanbe marka taasuu uga jeedaa markuu leeyahay xaalat alcaqd aw maca taakhiirin ama iyadoo uu la socdo labadaa shay ee la kala bedelanayo dib u dhigisi oo marka aan la kala qaadanahayn aw maca taakhiirin iyo iyadoo ama iyadoo lala qabo dib u dhigis fi lbedelayni labadii la kala bedelanayay ribowiga ahaa labadiiba dib loo dhigay dahab baa dahab lagu bedelanayayo midna dahabkii ma qaadan oo riba ayay noqonaysaa oo bedelaynkii baa la taakhiiriyey aw axadihimaa ama midkoodna waa la qaatay midna waa la dibdhigay oo wuxuu yihi tobankan garaam ee dahabkaa toban garaam oo dahaba igaga bedelo xagga wasniga waa isleegin laakiin nawciyadeeda kala duwanoo dee sababta loo kala bedelanaya waa taa oo midna waxaa laga yaabaa inuu radi yahay midna uu yahay jayid dabeetana mid baa tobankii garaam la siiyey kii kale waxa hi waa lagu keeni doonaa labadii shay la kala bedelanayo uu mid galay mid baa waxaa galay ta'khiir dib u dhigis waa ribay noqonaysaa waayo wa sharcanna caqdun waa heshiis calaa ciwadin kala bedelasho ku dhacaaya maksuusin gaara oo laba shay la kala bedelanayo oo laba shay oo kasta oo la kala bedesho oo aan la ogeyn isleekaanshahooda dee ribo noqon maysa laakiin waa qaar maksuusa waa qaar gaara shareecadu si gaara u sheegto maksuuska taasaa looga jeedaa la socod oo laba shay oo kasta oo la kala bedesho oo aan la ogeyn inay inay isleeg yihiin ama midkood dib loo dhigo qabasho qaadashadiisa ama labadoodaba dee ribo noqon mayse ribadu waxay gashaa ashyaa maksuusa waar ma fahamti maxamedow waay horaad u fahamtaan malaynaya hayri macluumi tamaathuli labadaa shay oo la kala bedelanayo oo isleekaanshahooda ama ciwadkaasi oo waxaa la kala bedelanaya isleekaanshihiisa aan la ogeyn fii micyaari sharci marka miisaanka sharciga la saaro oo dee dadka waa laga yaabaa qiyaastooda inay yidhaahdaan micyaari sharciga cabdiraxmaan waxbaa ka baxaya iska ilaal abu zurcaw waa laga yaabaa qof inuu qiyaas u yidhaahdo tobankan rutabka ahi hadhow markay timiroobaan shan galaan oo timira bay noqonayaan taasi waa fii micyaari nnaas inay isleegiin baa lagu qiyaasay laakiin mar haddaanay micyaaru sharci aanay isleekayn oo aanay hadduu mawsiyaan wasnan markaa isu leekayn hadduu makiil yahayna markaa kaylan aanay isu leekayn qiyaasta dadka marka la eego isleekaanshahooda waxba laga soo qaadi maayo waan ma fahamta waay xaalat alcaqd waktiga caqdigu uu dhacaayo inay isleegiin aan la ogeyn aw maca taakhiirin ama lala qabo dib u dhigis filbedelayn labadii shay la kala bedelanayay ee ribowiga ahaa labadiiba la dib dhigo midna markaa aan la qaadan oo qofkii aanu qaadan oo tusaale ahaan boqol dollar baad doonaysaa inaad sarifato boqolkii dollar baad tidhi isarif wuxuu ku uhi boqolkii dollar maye gurigay yaaliino galabtaan keenayaa baa tii isna wuxuu ku uhi iminka kaashkiibaa iga maqanoo aniguna galabtaan keenaya bedelaynkii labadiiba waa la taakhiiriyey soo maa aw axadiba midkood baa la taakhiiriyeyo boqolkii dollar gurigay yaaliinoo galabtaan keenayaaye eegadani sii sii iyagoo kaasha midkood baa la taakhiiriyey soo ma ribay noqonaysaa waay haddaba ribada waxaa la idhaahdaa xukumkeeda sheekhu waa sheegi doonaa oo wuxuu yihi xukmu riba wamaa laa yakunu ila fi haddaba ribada xukumkeeda iyo waxaa ribadu isaga mooyaane mid kale aanay gelin oo shay kasta riba ma gasho laba shay oo kastoo la kala badiyey ribo noqon mayso laba shay oo kastoo marka la kala bedelanayo dib loo dhigay ama midkood dib loo dhigayna dee ribo noqon mayso ee waabuu kuu sheego ribadu waxay gashaa uun waxyaabo makhsuusa caqdun calaa ciwadin makhsuusin marka makhsuuska ashyaada gaarka ee ribadu ay gashaa waa maxay xukumkeeduna waa maxay wy xukmu riba ribada xukumkeedu ataxriimu weeye oo guud ahaan ribada tahay waa la isku waafaqsanyahi walow suwarkeeda qaarkood ha la ysku khilaafabe ilaahay baana subxaana watacaala ku xaaraamtimeeyey fi lqur'aani alkariim wadaruu maa baqiya min alriba ilahay baa yidhi nacam fain lam tafcaluu fa'danuu bixarbin min allahi wa rasuulih waana min alkabaa'ir waayo waa la nacdalay aakila riba nacam wamukilahu ka ribada bixinaya cunaya iyo ka cunsiinaya bimacnaa bixinaya labadaba waa la nacdalay waa markaa kabaa'irta ayay ka mid tahay bal qofka xalaashada ribada suwarkeeda laysku waafaqsanya qofka xalaashada waa kufriyaya wa min algharaa'ibi waxaa ka mid ah oo dadka takfiirka lagu ibtileeyey casrigan axkaamtiisana jahliga kaga sugani ay ku dhaceen inay yidhaahdaan dawladdaasi waa dawlad gaala ah oo waayo maxay ku kufriday liannaha istaxallat maa xaramahu allah waxay xalaashatay wax ilahay xaaraantimeeyey oo waxa ay xalaashatay waa maxay ama ay xalaalaysay dee acta tarakhiis lilbunuuk aribawiya bunuugta ribada ku shaqaysataa ayay liisan dadka u siisay qofka shay xaalaana dadka liisan u siiyaana ee u fasaxaana wuu xalaashada markaa waa kufriyeen waman istaxalla ribaa kafar kalaamkaasi waa kalaam kutub ku qoran muxaadaraad laga sheego dad fara badan ay aaminsan yihiin marka miisaanka sharciga la saarana waa ulumaat bacduhaa fawqa bacdin waa in sidaa wax loo gaalaysiiyaa waa mugdiye isdul saar saaran waayo istixlaalka istixlaal macnaheedu waa maxay uu xalaashaday waa ictiqaad biannahu xalaal waa qofku inuu ictiqaado inuu shaygu xalaaliya ee maaha inuu sameeyo oo qofku shaygoo inuu xaaraan yahay uu aaminsan yahay hadduu sameeyo dee istixlaal camaliya baa la yidhaahdaa oo isaga laguma gaaloobo laakiin iyo yaanu samayn be hadduu ictiqaado inuu xalaal yahay dee taasuu ku gaaloobaya mujarad shay xaaraana inaad qof u idantaana macnaheedu maaha inaad xalaashatay ha waa dhici karta qofka muslimkaahi shay uu xaaraan u arko inuu u idmo qof kale oo sida isaguba dee uu u samaynayo inuu qof kale inuu sameeyo dee uu ogolaado marka hadday tarakhiis dawladdu siiso lilbunuuki ribawiya aw libuyuuti azina walcuhr wadicaara maa macneedu inay xalaal ay u arkaan oo ninka ka waran xaaskiisii u idmaaya inay bilaa xijaab baxdo intay cadar iyo uunsina iskala daasho ma odhanaynaa xijaab la-aantuu xalaashaday iyo shayga xaaraanta ama uu xalaalayo waa kaa u idmay gabadhiisii la lama odhanayo ama inantiisi way idmay ta labaad suuradan kamida min suwar riba oo albunuuk ribawiya sideedaba suwarka laysku waafaqsan yahay inay ribo tahay ma aha oo dee khilaaf baaba ku sugan oo xataa qofka yidhaahda iska dhaaf xaakim jaahilo oo bangi ribawiya fasaxee qofka yidhaahda xaaraanba maahae waa xalaal noocaasi isagoo markaa dee xujaj iyo shubahaad la imanaya dee lama gaalaysiinayo waayo sideedu horta lacagta waxa la riba ma gashaa ayaan mujmac caleyhi ahaynba marka horeba waxaa la isku waafaqsanya baanahay markaa suwarkii almuttafaq calayha calaa taxriimiha ayaanay marka horeba kamid ahayn ee ha kula goyn wadaado cidna ha ku gaalaysan waayo walaa yakunu ma ahaado ribadu ma ahaato ilaa fi bayci naqdayni laba naqdi labada naqdi waa dahabkiiyo fidade in lagu iibiyo mooyaane bacdihimaa barhkood bibacdin oo marka dahab fida lagu iibinayo riba waa gashaa marka dahab dahab lagu iibinayana riba waa gashaa marka dahab fida lagu iibinayana oo labadaa haddii mid walba kiisii lagu iibiyo iyo mid walba haddii ka kale lagu iibiyo macanaa ribawiyaadka ayay kamid yihiin waana la isku waafaqsan yihi waxyaabaha ribadu gasho in dahabkiiyo fidadu ay kamid yihiin dee nas baana kusoo arooray oo xadiidka cubaada ibnu saamit oo insha allahu tacaala aynu sheegi doono markaa laba horta halkaa dheh wa matcuumaat laadamiy iyo qofka bani aadamka ahi waxa quud uu ka dhigto acaam waa quudkana waxaa looga jeedaa inaynu horu sheegnayna waan u malaynayaa markaynu zakada maraynaye waa maa taquumu bihi alabdaan wa tuxfadu bihi alanfus waxaa qofka jirhkiisa uu ku taagay dee hadduu waayo u qallibmayo naftiisuna ay ku ilaashantahe hadduu waayo ay ruuxdu dee jidhka weydaaranayso o ay ka baxayso ee uu dhimanayo marka raashin kasta oo quuda oo lagu noolaan karo iyadoo daruuraba aanay jirin waxyaaba qaarkood oo cinda daruuru lagu noolaada baa jireen waktiga aanay daruuradu jirin raashinka lagu noolaan karo ribadu waa gashaa waayahay kadalika sidaas oo kale wamatcuumaatulaadamiyina kadalika sidaas oo kale weeyaan ribadu waa gashaa idaa naqasad haddii ay nuqsaanto shuruudu sixatihi macanaa shuruuddii iibkeedu uu ku ansaxaya haddii ay nuqsaanto riba ayaa gashay oo bimacnaa iib kasta bal horta la soco oo iib kasta oo xaaraani walow ribadii istilaaxiga ahaydba yaanu noqone ribaa la ydhahdaa waxaana u daliilataa waaxalla allahu lbayca wa xarama aribaa oo ilaahay wuxuu ka dhigay ribadii muqaabil eesh lilbayci alxalaal fakulu ma lam yakun baycan xalaala fahuwa eesh fahuwa riba oo nusuusta markaa waciidka ribada ka warramaysa yaan la moodinuun ribada asnaafta la sheegi doono gashown in looga jeedo ma la socotaa ee waxaa looga jeedaa kullu baycin oo xaraamin fahuwa eesh riban bayc kasta ama iib kasta oo xaaraani waa riba bidaliili qowlihi tacala waaxala allahu lbayca waxarama riba waayo ribadu inay gasho lix sinfi ama lix nooc rasuulkaa sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiid cubaada ibnu saamit qaala samictu rasuula allahi yanha can bayci dahabi bidahab walfidati bilfida walburi bilbur washaciiri bishaciir waltamri biltamr wlmilxi bilmilx ila sawaan bisawa caynan bicaynin faman zaada aw istazaada aw isdaada faqad arbaa ay faqad waqaca fi riba waayo dahab iyo fido soo laba maaha albur waa qabadinkii waa saddex ashaciir oo heedaa afar altamr oo timirtiiyo shan almilx lix lixdaa iyaga ribadu inay gasho waa la ysku waafaqsan yihi oo rasuulkaa sheegay calayhi salaatu wasalaam haddaba la soco oo lixdani waxay u qaybsamayaan laba qaybood waa laba guruub aldahabu walfida waa guruubo waa guruubka naqdiga uu bixiye sheekhu ilaa fii bayci naqdayn uu yidhi oo annaqd afarta kalena iyaguna waa qolo ama waa guruubo waa qeybtaa sheekhu yihi matcuumaatulaadamiy oo haddaad tiraa milixda miyaa la cunaa oo lagu noolaan karaa me waaba lagu dhimanayaa haddaad milix ku qadayso ama aada ku cashayso ee milixda waxaa loo raaciyey saddexdan kale lanna wamaa yasluxu bihi acaam raashinkaa ku hagaaga marka akhadat xukma acaam xukumkii acaamka ayay qaadatay iyaduna oo tabac bay raashinka waxa weeyaan ay u tahay haddaba labadaasi waxa weeyaan qaybood ayaa ashyaadan ribadu inay gasho la isku waafaqsan yahay ay u qaybsamaan si fiican ula soco lix shay buu rasuulku sheegay inay ribadu gasho lixdaa shay waxay u qaybsamaan laba qaybood qaybta koowaad naqdi baa la idhaahdaa waa dahabka iyo fidada qaybta labaadna madcuumaad baa la yidhaahdaayo waa qabadinka iyo heedda iyo timirta iyo milixda oo iyaduna raacsan labadaa haddaba guruub iyaga riba ma dhex marto oo waxa weeyaan nooca koowaad oo ah naqdiga iyo nooca labaad oo ah madcuumaadka ama tacaamka wax ribo la yidhaha maba dhex marto laa riba alfadli walaa riba nasiya marka la kala bedelanayo tacaam iyo naqdi la isweydaarsanayo oo dahab raashin lagu iibsanayo ama fida raashin lagu iibsanayo waana la kala badin karaa waana la kala dib dhigi karaa oo waa la isku amaahan karaa oo wax ribo la idhaha maba dhex martaba labadaa qolo waayo cillada ama sababa sababta ribada keensatay ayaanay wadaagin marka laa yakunu riba bayna alnaqdi waalmaطcuum biayi wajhin min alwujuh licadami ishtiraakihimaa fii cilat riba waayo waxaanay wadaagin cillada keensatay ama sababta keensatay inuu shaygani noqdo ribowi oo waxaad odhan kartaa waar gadbadan beriiskaa igeebi imisaan kaa siiyaa garaamo dahaba dahabki me ma hayo waan keeni doonaa waayo qaado beriiska iibkaasi waa sax weeye waayo dahab iyo beriis oo matcuuma riba maba dhex martaba waana la kala badin karaa waxaa odhan kartaa waxa weeyaan toban waxaa boqol garaam oo beriisa waxaad iga siisaa hal garaam oo dahaba sooma kala badna waayo riba mama dhex marto laa riba alfadli ribla ribadii kala badinta ka dhalanaysana ma dhex marto riba nasiya oo ah ribadii dib u dhigista ka dhalanaysayna labadaa ma dhex marto ee la soco waa masale muhima jiddan weeyi masalada inaad fahamtaa aad bay muhim u tahay waayo inta badan dalabatulcilmigu baabkan markay mara waxyaabaha ku adkaada weeyi waxay ku dhahen soo lacagtu dahabka la mid maaha soo nigan gadbad beriisa intan ka iibsado bakhaarka lacagtiina aan bixinayn miyaana riba nasiyaa noqonayn bay ku odhanayaan de maya noqon mayso waa laba qolo ribaba aanay dhex marin labadaa qolee imika la isweydaarsaday soo waadix maaha labadan guruub guruub walba dhinaciisay riba u dhex martaa oo dahabka iyo fidada iyo dahabka iyo dahabka iyo fidada iyo fidaday riba dhex martaa qoladaas iyaga dhexdooda ayaa isku ribooba qoladan kale matcuumaadkuna waa sidaas oo kale iyaga laftooduna waxa weeyaan waa riba waa dhex martaa waay waayo ribadu haddaba sidee u dhex maraysaa ribadu siday udhex maraysaa waxay noqonaysaa qolada isku jinsiga ee naqdi la isku yidhaahdo cillatu riba wadaaga baan u jeedaa ee naqdi la isku yidhaahdo waa dahabkiiyo fidadii haddii mid walba jinsigiisa lagu iibiyo oo dahabkii dahab lagu iibiyo haddii la kala badiyo waa maxay waa ribo haddii la isleekaysiiyo laakiin aan markaa la kala qaadane labadaba dib loo dhiga ama midkood dib loo dhigana ya waa riba weeye ta hore magaceeda maxaa la idhaha marka la kala badiyo riba alfadli baa la idhaahdaa waa ribada ziyaadada ka dhalatay oo laba shayo shareecadu ay tidhi ha la isleekaysiiyaa la kala badiy oo waa kaa rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaa sawaa bisawaa haddii dahab dahab lagu iibinayo waa inay isleekaadaan nacam faman zaada aw is aw isdaada faqad arbaa haddii fido fido lagu iibinayana waa inay isleekaadaan waana in markaa la kala qaato haddii iyadoo fido fido lagu iibinayo la isdheeraysiiyo maxay noqonaysaa riba alfadli bay noqon haddii fido fido lagu iibinayo la isleekaysiiyo oo midkood dib loo dhigana maxay noqon riba nasiya bay noqon dahabkana hore ayaynu soo sheegay nacam qoladan kalena waayo haddii dahab haddaba fido lagu iibiyo waa kala jinsi soo maha jinsina dahab baa la idhaha jinsina fidaa la idhaha laakiin cillada ribaday dee wadaagaan sababta ribadu ay u gashay bay wadaagaan mar hadday kala jinsi yihiin waa la kala badin karaa oo tusaale ahaan hal garaam oo dahaba ayaad boqol garaam oo fida aad siisan karta haddee laba jinsi bay kala yihin laakiin lama dib dhigi karo haddii oo dahab fida lagu iibiyo la dib dhigo maxay noqonaysaa riba nasiya ribadii taakhiirka ama dib udhigista ka dhalatay oo rasuulku waa ka yidhi faida khtalafat waida اkhtalafat hadi اlasnaaf fabiicuuha kayfa shi'tum ida kana yadan biyad haddii laba sinfi oo kala duwan ay yihiin oo dahab iyo fido ay yihiin sidaad doonaysaan u iibiya xagga kala badintoo kala badiya ida kaana yadan biyad ba laakiin shardi u ah waa inay isleekaadaan oo ay isku leekaadaan horaa lagugu soo sheegaye micyaarkii sharciga ahaa oo dahabku waa maxay sharcan dahabku waa maxay muxuu ahaa waktigii nabiga calayh isalaatu wasalaam mawsuun buu ahaa dee wax la miisaamuha marka waa inay wasnan isu leekaadaan waa inay garaamkii ay isleekaadaan dahab marka dahab lagu iibinayo iyo fido marka fido lagu iibinayo lakin dahab marka fido lagu iibinayo isleekaadaan shardi maahae in aan midkood dib loo dhigin ayuunbaa ayuunbaa shardiya qoladan afartan kale ee matcuumaadka ama xagga raashinkaana qaacidada lafteeda ayuunbay marayaan oo mid walba haddii kiisa laftiisa la kala bedelanayo waxaa shardiya inuu isleekaado iyo in markaa la kala qaato haddiise aan lagu iibinahayn jinsigiisa jinsi kale lagu iibinayo oo burkii oo qabadinki iyo shaciir lagu bedelanayo inay isleekaadaan ma shardiba waa maya waa kala jinsi ida اkhtalafat hadi اlasnaaf fabiicuuha kayfa shiئtum oo inay kala bataan waa la ogolay lakin maxaa shardiya ida kana yadan biyad ayaa shardiya nacam marka halkaa haddaynu taxriifka dib ugu yaro noqono waxaan leh riba alfadli macnaheedu waa baycu ribawiyin birba biribawiyin nacam min jinsihi maca atafaadul riba alfadli waa shay ribawiya mid kaloo ribawiya isku jinsiyin in lagu iibiyo iyadoo la isdheeraysiiyey riba alfadli baa la dhahda oo dahab baa dahab lagu iibiyo waa la isdheeraysiye waa riba alfadli fida fido lagu iibiyo waa la isdheeraysiye waa riba alfadl heed baa heed lagu iibiyo waa la isdheeraysiye waa riba alfadl kuwa kalena waa saas oo kale riba nasiyana waa baycu ribawiyin biribawiyin min jinsihi aw bigayri jinsihi mima shaarakahu fi cilat الriba maca taأjiil waa shay ribawi o riba ay gasho in lagu yimi mid ay isku jinsi yihiin ama mid ay kala jinsi yihiin laakiin ay wadaagaan sababta ribadu ay u gashay maca taajiil iyadoo dib u dhigisa ay ku jirto maxaa la odhanayaa shaygii ribawiga haddii kiisii lagu iibiyo oo ay isleegiin laakiin la dib dhigo midkood ama labadoodaba ribada maxaa la idhaa riba nasiya nasiyana bimacna taakhiir haddii mid ay kala jinsi yihiin lagu iibiyo laakiin cillada ribada ay wadaagaanna waa riba nasiya oo dahabkiiyo fidadu laba jinsi bay kala yihin lakiin cillada ribada ay wadaagaano midkoodna dib looma dhigi karo waa inuu yadan biyad noqdo ashaciiru walburuna waa saas oo kale atamru kadalika altamru walmilxuna waa waa sidaas oo kale weeye riba dayn baa iyaduna jirta oo ribadii ay mushrikiintu waxa weeyaan ay isticmaali jireen ee aadka ugu badnayd oo ah waxa weeyaan dayn ishtiraat aziyaada fi dayn in dayntii ziyaado loo shardiyo la dhaha qofka markaad soo celinaysa ziyaado soo raaci iyaduna waa riba dayn baa taana la idhahdaa waayo lixdaa shay garanaya sida ribadu ay u gasho iyo labada qaybood ay kale yihiin wax kale ma laga dabageynayaa haddaba oo wax kaloo looga qiyaas qaadanayaa ma jirtaa ahlucilmiga qaar waxay dhahaan maya riba intaasunbay gashaa rasuulku sheegay wax kalama gasho xadiidkaana xujaysteen waayo waxay dhahdeen haddaynu qiyaas samayn lahayna qole qiyaaska waa diidayin o da iyagu waa daahiriyada xujaba maaha bay yidhahdeen qolooyin qiyaaska ogoloo laakiin yidhi ribadu intanunbay gashaana waa jiraan ahlulqiyaaska ah ibnu caqiil alxambali baa kamid a iyo culimo kalaba waxay dhahen qiyaas waa ogol oo qiyaas waynu samayn leno waxyaabo kale kuwan waa uga qiyaas qaadan lahayne laakiin dee qiyaaska arkaantiisa waxaa ka mid a alcilla soo maaha ciladuna waa inay noqoto cilla mansuus oo daliil loo hayo ama mustanbata oo lasoo istinbaaay daliil laga istinbaaay cillo la isku waafaqsan yahay oo cillada waxaa looga jeeda sabab keensatay inay ribadu ashyaadan gasho oo la isku waafaqsan yahayna dee ma jirta bay yidhahdeen dee markaa rukun arkaantii qiyaaska ka mid a maqane maxaynu ku ilxaaqin oo haddaynu isnidhaahno burka iyo shaciirta beriiska iyo arabakida iyo hadhuurka kala mid dhiga dee sabab maynu ugala mid dhigayna rasuulku bur iyo shaciir buu yidhiye beriis iyo arabaki iyo hadhuur muu sheegin haddaynu odhan lahayn sababtii kuwaasi ay ribowi u noqdeen ayaa beriiska iyo arabakida iyo hadhuurka laga helaynaa dee sababtay ribowi u noqdeen ma inagaa garanaynaba la sheeg sheega oo wax culimadu sheegee laakiin dee layskuma waafaqin sidaasay yidhahdeen lakiin culimadu waxay u badan yihiin oo jamaahiir ulculamaa ay ku tegeen in ashyaadan mansuuska ee daliilka cad uu ku soo aror inay ribadu gasho in waxa weeyaan kuwo kalena la ilxaaqinayo oo la haleeshiinayo tusaalahaan dahabka iyo fidada oo naqdaynkaa waxay culimadu u badan yihiin sababta ribadu ay u gashay inay tahay ama cilatu riba inay tahay athamaniya in ashyaada kale lagu kala iibsado oo thaman ay u yihiin lilashyaa walihada waxaa la ilxaaqinaya iyaguna ribowi noqonaya bay yidhaahdeen kulu ma kana thamana lilashyaa wax kastoo ashyaada lagu kala iibsado oo imika halkii da lagu kala iibsan jiray berigii hore imika maxaa wax lagu kala iibsadaa alawraaq alnaqdiya ama alcumulaat alwaraqiya lacagahan warqadda ah marka lacagahan warqaddaa waa la haleeshiinayaa bay yidhahdeen oo lacagahan warqadaana ribadu waa gelaysaa oo haddii lacagta lacagteedii lagu iibinayo lagu bedelo waa inay isleekaadaan oo haddaad kaash ama shilin somalilan shilin somalilan ad ku bedelanayso waa inay isleekaadaan ooma banaana inaad tiraa taydu waa shan shan boqol taaduna waa gini gini boqolka kun ee shanta boqolaba waxaad iga siisataa boqol iyo toban kun oo taa gini ginidaa laa yajuuz waayo dee dahab dahab lagu iibinayaa bay ka dhiganta in la taajiiliyo la dib dhigaana ma banaana haddii laba lacagood oo kala duwan ay yihiinna dahab iyo fiday isaga dhigan yihin oo waa la kala badin karaayo dee boqolkii doolar toddoba boqol oo kun oo adigan siisanaya waa jaa-is oo ida ikhtalafat hadihi alasnaaf biicuha kayfa shi'tum bay soo gelaysa laakiin in la dib dhigaa ma banaanoo tidhaahdo doolarkii gurigaan kaga imiye oo berri baan keeni ama galabtee sarifkiisa oo kaasha isiisii hada laa yajuus waa riba maxay noqonaysaa riba nasia bay noqonaysaa oo waa in yadan biyad ay noqdaan mar haddii labadan shay ribow yihiin oo cilatu riba ay wadaagaan afartan shay ee kalena maadaama ay acaam yihiin axaadiida qaarkeedna lafdigaa acaamu kusoo aroora aacaamu biacaami riban fii muslim lafdu acaam uu soo arooray wax allaala wixii acaama ama quuda ayaa la xukum noqonaya ribadu ay gelaysa oo shaciirtu waa quut waalburu quutun waltamru quutun wa kadalika waxa weeyaan addura rabkida hadhuurhka beriiska kulu ma yakunu quutan linnaas ayaa isaguna xukumkaa qaadanaya oo marka jinsigiisii lagu iibinayo waxaa la shardiyaya isleekaansho iyo iyo hooy oo keen iyo dembiyad haddii mid ay kala jinsi yihiin laakiin tacaamnimada la wadaaga lagu iibinayana waa la kala badin karaa lakin maxaa la shardiyayaa waxaa la shardiyayaa atanjiiz in markaa la kala qaato ta'jiil waxa weeyaan aanu gelin dib udhigisa aanay gelin marka saasaa kuwa kale loo ilxaaqinaya walihada ba sheekhu uu ilxaaqiyo ilaa fii bayci naqdayn uu yidhio naqdi uu ka cabira o aanu ila fi bayci dahabi walfidati aanu odhan kulu ma yakunu naqdan wa thamana lilashyaa buu soo geliyay wamaطcuumaati ilaadamiyina muu odhan waxa weeyaan alburu wاshaciiru wاtamru wاlmulxi maطcuumaati ilaadamiyi buu ka cabiray si uu inoogu tilmaamo in shay kastoo maطcuumi afarta uu la xukum yahay waadix matay waayo haddaba mid ay sameeyaan reermiigu talow iyadu ribo miyaanay noqon ahayn oo reer reermiya waxaa ka dhamaanaya hadhuurhkii ayaa ka dhamaanaya reer kale u tegayn waxay odhanayaan toban galaan oo hadhuuran amaahiya oo marka hadhuurhka iyagu uu yimaado safar baa galbeed noogu maqane aanu waxa weeyaan idin siino cabdilqaadir ribo mayatay taas taasi ribo miyt ya riba nasiya adaan ku imi waxaan ku udhi toban galaanoo hadhuudha iyo amaahi oo aan kuu keeno iyaga laftooda maana waa qardi weyi qardiguna macnihiisu muxuu ahaa maxamedu muxuu aha macnihiisu qardigu adiloodes wadi imtixaan ku gale weliba saxay haye icطaaءu linsaani liyantafica bihi wayarudda milo haye ama dahaba waxaan ku uhi toban garaamoo dahaba isii oo toban garaamoo dahabaan kuu keeni doonaayo may ribo noqonaysa ma noqonayso ribadu beycay gashaa calaa caqdin maksuus calaa ciwadin maksuus waa in meesha kala bedelasha ay jirto oo dahabkan dahab igaga iibi iyo toban garaamoo dahaba isiisi oo iyaga oo kale aan kuu soo celiyo labay kala yihin waad amahatay markaa de qardi baa la dhahdaa hadhuurkiiyo waxyaaba an kalona waa lamid markaa taa reermigu ay sameeyaan ribo maaha taas iyadu waa qardi oo bayc maaha ribadu beycay gashaa markay mubaadalo tahay labada shay la kala bedelanayo oo qofkan shaygaa uu qaadanayo inuu arko inuu kiisa wax dheer yahay laakiin kani u qaadan maayo inuu kani kiisa wax dheer yahay muxuu uqaadanaya de waa kan isagii oo kale un soo celinaya miyuu waalay shay uu isagii oo kale un soo celinaya muxuu ka qaadanaya xaaje iyo baahi ugeysa buu qaadanayaaye inuu kiisa wax dheeriya u qaadan maayo markaa qardiga ribadu geli mayso marka min baabil qardi tahay shayga laftiisii isagii oo kale uun la soo celinayo laakiin markay mubaadalo tahay shaygan shayga lagu bedelanayo laa shakana inay mubaadalada la socoto dee inuu shaygani shayga wax dheeriyo mid walba shaygani uu cajabiyey markaas ayaa ribadu ay gelaysa shuruudu sixati bayci naqdi binnaqdi wlmacuumi bilmacuum soo qor su-aasha shuruudu sixati bayci naqdi naqdi iibintii sixadiisa shuruudda loo shardiyo binaqdi marka naqdi lagu iibinayo waalmacuumi kii acaamka ahaa ee quudka ahaa iibkiisa sixadiisa shuruudda loo shardiyo bilmacuum mid macuumo marka lagu iibinayo ciwaankaa maxaynu ka fahanay naqdiga iyo macuumka inaanay iyaga ribo dhex marin walihada buu ihi baycu naqdi binaqd wlmacuum bilmacuum ee mu odhan baycu naqdi bilmacuum mu odhan oo iyaga riba ma dhex marto qur-aanan taa kugu soo faahfaahiyey shuruudu sixati bayci dahabi bidahabi dahab marka dahab lagu iibinayo iibkaa sixadiisa shuruuddiisu iyo wlfidati bilfidati fido marka fido lagu iibinayo iyo wlmacuumi shaygii macuumka ahaa ee acaamka ahaa bijinsi mida isku jinsiyiin marka lagu iibinayo shuruuddiisu waxa weeye ziyaadatan iyadoo dheeraad ka ah shuruudani calaa shuruudi lbayci shuruuddii iibka almaarati ee hore inoo soo martay halaaatun waa saddex alxuluulu baa la shardiyaa waa alxuluul maxaa looga jeedaa in lagu heshiiyo in imika la kala qaadanayo xaalan la kala qaadanayo e haddii marka horeba lagu heshiiyo taakhiir maxay noqonaysaa ya dee ribay noqonaysaa haddii taakhiir lagu heshiiyo riba ayay noqonaysaa waaye wa taqaabudu iyo kala qaadasho oo haddii lagu heshiiyo inuu iibkani naqdi yahay laakiin afka un uu ahaa oo waxba la kala qaadan iyadana maxay noqonaysaa ribay noqonaysaa oo caqdigu waa inuu ku dhaco in imika la kala qaadanayo labadaa dahaba la isweydaarsanayo ama labadaa fido ama tacaamkaa jinsigiisa kale lagu bedelanayo waa inuu heshiisku saa ku dhaco hadduu heshiisku taa ka duwan yaho la shardiyo ta'jiil walow ha laba kala qaatee maxay noqonaysaa ribay noqonaysaa haddii heshiisku uu ku dhaco in imika la kala qaadanayo laakiin aan la kala qaadane la dibdhigay waaqic ahaan iyo xaqiiqa ahaanna maxay noqonaysaa dee heshiiska afkii waxba laga soo qaadi maaye waxa weeyaan taqaabud muu dhicin iyo dembiyadii waa maqan tahay uu rasuulku sheegay calayh isalaatu wasalaam fii majlisilcaqdi waa in lagu kala qaato fadhigaa uu ka dhacay heshiisku waa in lagu kala qaato oo haddii iyadoo weli aan la kala qaadan fadhigaa lagu kala kaco riba nasii'a baa dhacday weyi watamaathulu baa la shardiya isleekaansho ile dahab baa dahab lagu iibinayaay oo fida fida lagu iibinayaay oo matcuum baa bijinsihi lagu iibinaya burkii baa bur lagu iibinaya daween macaniidu ama shaciirkii baa shaciir lagu iibinaya wa shuruuطu صixati bayci dahabi bilfidati dahab iibintii sixadiisu shuruudda ay leedahay bilfidati fido marka lagu iibiyo dahabkii wa cagsihiina waa lamide wakadalika cagsuune oo ah in in in fido waxaa la iibinaya uu yahay oo dahab lagu iibsanayo oo dahab iyo fida ayaa maanta la isweydaarsanaya iibkaa sixadiisa shuruudda u taalla walmaطcuumi iyo shaygii maطcuumka ahaa iibkiisa sixadiisa shuruudda u taalla bigayri jinsi marka lagu iibi miday kala jinsi yihiin oo timirtii shaciir lagu iibinayo kaa ay kala jinsiga yihiin oo min almaطcuumaati maطcuumaadkii ka mid oo dee cilat ribaa la wadaago طucmiga ah itnaani waa laba alxuluul weeyaan shardiga koowaad waa in lagu heshiiyo in halkaa lagu kala qaadanayo oo xaalan uu yahayo haddii dib u dhigis lagu heshiiyo walaa laba kala qaatabe ribay noqonaysa wataqaabudu baa isaguna shardiya in la kala qaato fii majlis ilcaqdi lagu kala qaato fadhiga heshiisku uu ka dhacay laakiin miyaa la shardiyaa tamaathul inay islaakaadaan dee meel lama shardiyo waayo dahabka iyo fidadu dee laba jinsi bay kala yihiin oo marka la dahab fido lagu ibsa inay islaakaadaan shardi maaha atamru washaciiruna dee laba jinsi bay kala yihiin oo inay isleekaadaan shardi maaha laakiin cilatu aطucmi bay wadaagaano inay yo dembiyad noqdaan ayaa shardiya suuratu riba ribada suuradeeda haddaba ribada aan kuu suuraynaya u kuhi shak suuratu riba an yaquula waa inuu idhahdo zaydun zayd licamrin camr waa inuu ku idhaahdo ama cabdillaahiba cabdiraxmaan waa inuu ku idhaahdo bictuka waan kaa iibiyey hada alkhaatama fargalkan addahaba ee dahabkaa bidicfihi baan kaaga iibiyey labanlaabkii oo wasnan miisaana oo min adahabi dahab ka mida oo fargalkani tusaale ahaan waa laba garaam waxaa mid afar garaama fa yaquulu camrun camarna uu yidhaahdo qabiltu waan aqbalay meeshaasoo riba may dhicin waayo dahab baa dahab lagu iibiyo laysma leekaysiina waa la kala badiyey hadduu idhaahdo ka waran dee dahabkaygu anigu aniga waa ciyaar arbaca wa cishiriin waa modeelka afar iyo labaatanka la idhahdo kiisuna waa nooca la idhaahdo sideed iyo tobanka markaasay isu leekaan karaan waa inay kala bataan waxaan leenahay kaasi dee waa micyaarkii waa miisaankii dadka isleekaanshaha la leeyahay hay isleekaadaan marka dahab dahab lagu iibinayo waa micyaarka maxay sharciga oo wasnan waa inay waa inay isu leekaada walihadaba rasuulku ui wasnan biwasnin addahabu bidahabi wasnan biwasnin waa in laba miisaan oo isleega ay noqdaan haddaad leedahay oo sidee baan fargal laba garaama aan u siistaa fargal afar garaama fargal tusaaleaan laba garaama oo ah ciyaar waaxid wa cishriin ama arbaca wa cishiriin sidaan u siistaa fargal laba garaama oo isna ciyaar tamaaniyata cashara waxaa le taasi kuma cajabin soo maaha kaaga iibi dabeetana kaa doonaysid iibso laakiin haddaad doonaysa inaad fargalkan fargalkan ku bedesho waxaa shardi ah inay isku miisaan noqdaan ayaa shardi ah waay aw yaquula lahu ama u ku dhaha bictuka waan ka iibiya hada lwisqa yaana wisqigan baan ka iibiya alxinata ee xintada ama burkaa biwisqayni baan kaaga iibiyey laba wisqi oo min adurati ah yaanaa hadhuudh ah muajalayni iyadoo la dib dhigay ilaa shahrin ilaa muddo bila waa la kala badin karaa alxinta wadura soo maaha ila waa kala jinsiye laakiin mar hadday labadoo matcuum yihiin cilatu riba bay wadaagaano ta'jiil lama samayn karo waa in markaa la kala qaato oo fa yaquula camrun idhaa qabiltu waan aqbalay ribadana maxaa magaceeda la dhaha riba nasiya ta horena riba alfadl aw yaquula lahum aw kudha bictuka waan ka iibiya hada alwisqa aw alxintata ah bi hada alwisqi baan ka iibiyo alxinta ah fa yaquula camru idhaa qabiltu waan aqbalay oo yatafaraqaa ay kala tagaan qabla taqaabudi intaanay kala qaadan isaguna waa ribo waxa weeyaan ma banaana allahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed isagoon yaro wadna ya waa adagtaya sheekh kaadhka loo goosto farmasiyadu ma xaaraan baa mise waa xalaal ka dhakhtarka loogu galo kaasuu ujeedaa waan malaynaya laa shaka waa xalaal wey haddaad tiraa muxuu iibsanayaa qofku ishtarii manfaca manfacuu iibsanaya macanaa dhakhtarku keraysanayaa muddo tobankaa daqiiqo ama shantaa daqiiqo ee dhakhtarka meesha uu kula jiro ayuu toban kun ama labaatanka kun uu ku kiraystay manfacaana dee ugu jirta dhakhtarku inayo haddii linsarifla aan ka amaahdo cash adaa ogeysiinaya oo aan u keeno dollar ma ribaa nacam waayo sarif baa dhacay mar haddaad dollar qaadatay ood kaash bixisay sarif baa dhacay dee ta'jiil baana sarifkaa ku jira dib u dhigistoo dollarka markaad qaadatay iyo iyo markaad kaashka bixisay ama markaad kaashka qaadatay iyo markaad dollarka bixisay labadu waa isku mide dee wakti baa udhexeeyey iyo dembiyad baa meesha ka maqan laakiin haddaad tusaalaan shay iibsato kitaabkan aad maktabadda ka iibsatayo waxaa lagugu yidhi kitaabkani waa toban dollar ayaa lagu yidhi waad bixin kartaa tobankaa dollar in u dhiganto oo lacag kala ah isla markaa manaa bisicri yawmihaa ayaad ku bixin kartaa si ahlucilmiga qaarkood ay ku tegeen laakiin tan iyadu waa ka duwanta oo ta'jiil baa ku jira waxaad ka warantaa waxay isticmaalaan xawaaladaha ee ah iga sii dir macanaa lacag hebel u dir anoo lacag kuu dhiibin waan bixin doonaay taasi waa amaah qofku xawaaladii uu lacagtaasi u uu ka amaahday tii uu ka amaahday dee la diray lafteedi waa inuu keeno haddii dollar la diray waa inuu dollar u keeno haddii mid kale la dirayna tii la bir haddii la diray haddii kaash la diray tii la diray waa inuu keeno marka amaah bay taasi noqonaysaa oo ba'si kuma jira iyada waxaa ku jira laba arrimood oo qardi iyo wakaalo wada socdo weya marka hore waa ka amaahday mar labaadkana wuxuu u wakiishay inu inuu ciddaa u diro waana wakaala bijuclin wey a tanna waa muhim waxaa badan badanaa waxaa dhacda inay xaafaduhu ka qaataan biil biilkaas oo lacag kaash ah kadibna marka ay bishu dhammaato bakhaarka la siiyo lacag dollar ah arrinkaa ribo ma soo gelayaa biduuni shakin walaa rayb inuu ribay wa calaa haadaa dadka badankoodu ribay ku qadeeyaan min xaytu laa yashcuruun ayay ka soo gashay iyagoo isla ribo ma cuntaan nacam waayo kaashkii aada qaadataad bish oo dhan sii qaadanaysa iyo iyo dollarkanaad maalinta u dambaysa bixinaysaa la isku sarifay waa sarfun maca ta'jiil weeyi waa sarif ta'jiil uu ku jiro see lagaga bixi karaa isweydiin waxaa lagaga bixi karaa inaad maalinta u horraysaba lacagtaada sarrifato iyadoo kaash aada u dhiibato dukaanka intana maalinba intaad doonaysa aad aada ka qaadato waa lagaga bixi karaa iyo inaad tiraa maalin walba inta aan qaadanayo in isarifo intii kale doolarnimo inay igu taallo ogow soalaa maalintiiba shan dollar isarif maalintii koowaad shan baad isariftay hadday boqolaal shan iyo sagaashan baa i yaalla oo anigu aan iska leehay hadhow doolar ahaan haddaan kaaga dalbo aad igu siinayso saana waa lagaga bixi karaa waxaa kaloo lagaga bixi karaa dee maalinta intaad iska sii qaadato kaashka aad sii gurato maalinta u dambaysa dee bishu markay dhammaato dollarkii intaad sarifto inaad kaashkiisii aada siiso laakiin sidana waxa weeyaan waxaan sii amaahanayaa kaash hadhowna dollar baan ku bixinayaa taasi waxa weeyaan ribo ayaa ku jirta waa in la iska ilaaliyo wey maa xukmu alijtimaac ijtimaacu tabliiq kaa waxaan filayaa waynu inaad dee doonaysaan ka hadalkiisa inaad dhagaag u yar raaxaysaan un mooyaane kaa waxaan filayaa xukumkiisa inaad actar min mara aada maqasheen wax lagaga celceliyaa ma jirtay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu